barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantafka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo waa maalin jimco ah afariy tobanka bisha mey sanadka laba kun koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caasho ibraahim aadan
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a barnaamijka sooyaalka dhaqanka oon maanta ku eegi doono qaababkii ay soomaalidii hore u xallin jireen khilaafaadyada dhexdooda xagga nabadaynta waxaa jiri jiray hadday wax dhacaan reer hebel markiiba rag baa loo diri jiray odayaal baa u tegi jiray waa la soo dhoweyn jiray waxaa la odhan jiray waa dhacay haddii nin nin dilo waa loo dhiibi jiray waxaa la odhan jiray dila iyaguna intay xishoodaan yay sii dayn jireen ama dili jireenba oo ninka ninka loo dili jiray waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida
xarunta maraykanka u qaabilsan ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada ee c d c loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku talisay in dadka sida buuxda loo tallaalay aysan u baahnayn inay xirtaan maaska ama wajixirka marka ay dadku isu imaanayaan goobaha lagu kulmo ee maqaayadaha iyo goobaha kale ee xidhan iyo kuwa furan intuba waxaana ay sheegtay intaasi ay rajaynayaan in ay sabab u noqoto in dad aad fara badan oo maraykan ahay la tallaalo arrintani waxa ay daba socotaa iyadoo laisku dayayo in nolosha bini'aadamka caadi lagu soo celiyo kadib markii muddo sannad ka badan cudurka covid-19 uu dunidu u yeelo weji kale waxaana c d c ay sheegtay in dadka sida buuxda loo tallaalay aysan u baahnaan doonin inay kala fogaadaan marka ay meelaha isu imaanayaan taasoo hadda looga baahan yahay dadka ay goobaha isu imaanaya inay kala fogaadaan israa'iil ayaa madaafiic iyo duqaymo xagga cirka ah oo dheeri ah maanta oo jimco ah la beegsatay mitidiinta falastiin ee marinka khaza iyadoo xamaas ay gantaalo ku tuurtay israa'iil dagaalka u dhexeeya labada dhinac oo galay maalintiisii shanaad oo aysan jirin wax calaamad ah oo uu ku joogsanayo ayaa milatariga israa'iil bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay wax yar kadib saqdii dhexe in ciidamada cirka iyo kuwa dhulka ay weerarayaan degaanka xamaas ay maamusho inkastaoo bayaanka uusan bixinin faahfaahin dheeri ah ayaa wararku waxay sheegayaan inuusan ahayn duulaan dhulka ah ayna ciidamadu ka ridayaan madaafiic dhinaca israa'iil ee xadka wakaaladda wararka ee royters ayaa warisay dadka degan waqooyiga khazah oo u dhow xuduudda israa'iil oo sheegay inaysan arkin wax muujinaya ciidamo dhulka ah oo ku sugan gudaha khaza laakiin waxay sheegeen madaafiic culus iyo duqayn cirka ah laantaaf soomaaliga ee v o a ayaad degaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada laascaanood ka soo diyaariyey cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadka waxaan ku eegi doonaa sida dadkii hore ee soomaaliyeed iyo kuwa haad jooga ay u xallin jireen colaadaha nabadana loogu dadaali jiray iyadoo guud ahaan deegaanada soomaalida haatani ay ka dhacaan dagaalbeeleedyo kuwaasoo salka ku haya daaqsinta iyo deegaamaysiga ugu horreyn barnaamijkana waxaa marti noogu ah oday cabdilaahi xirsi binow oo ka mid a waxgaradka gobolka sool in badanna kusoo jiray xalinta khilaafaadka iyo sidii dadka nabada ay ugu wada noolaan lahaayeen ugu horreyn cabdilaahi ayaa sharixi doona muhiimada nabadu ay leedahay sidoo kalena siyaabaha loo xaliyo iyo waxyaabaha soo celceliya khilaafaadka cabdilaahi xirsi kusoo dhowow v o a adoo aad iyo aad u mahadsan waxaan idinku salaamayaa afar iyo tobanka iyo boqolka dhaqankan aadi weydiisayna dhaqankii waxaa ka hadhay waxaan badnayn waxaa ka hadhay dabateed weeye taasoo ay beddeshay siyaasad iyo aqoon korodhay iyo xabaarad ay beddeshay dadku baadiyuu ku noolaan jiray baadiyaha nin kasta oo maaragtay xitaa magaalooyinku nooc min albaadiyahay ahaayeen hadday ahaadeenna dadku wuu kala xishoon jiray dhaqan baa jiri jiray xishood baa jiri jiray waxbaa laysu reebi jiray waxbaa lagu dhaqanka dib loogu dhigi jiray dadku xidid buu ahaan jiray waxaa go-ay horta waxaa go-ay bahalkii wixii la oran jiray xididnimadii iyo suuriyadii iyo dhaqankii iyo tullimadii iyo jeclaantii iyo soomaalinimadii iyo hilowgii iyo rabitaankii yaa meesha ka baxay taasoo ay sababtay qabyaalad iyo oo xun oo uraysa iyo qori baas waxaynu maqli jiray beliya baas baaskii waa qoriga yimi beladiina waa dhacdada ay sababtay waxaa yimi qaad dadku ma cuni jirin qaadka waa ma jiri jirin qaadku waa miyir qabay raashinkan la leeyahay waxbaa lagu soo daraa iyo waxbaa lagu waxeeyaa iyo kaaha cunina iyo kaaha waxaysana iyo waa dhacay ma jiri jirin dadku geel iyo buumaali jiray lo iyo adi hilibkooda iyo caanahooda cuni jiray dadku dad miyir qaba buu ahaa dad kala xishoonaya oo israba buu ahaa dad tullima buu ahaa dad xididnimadiisu habaysan tahay oo isu dhaqanka isu dhiganayu ahaa ceel baa laysku qaban jiray wax kale layskuma qaban jirin ama waxaa laysku qaban jiray guri baa laysku qaban jiray anaa degaya iyo anaa degaya wax weyn oo laysku qaban jiray ma jirin sababtoo ah dadku dhulka haddeer waxa laysku qabta ee ugu badani waa dhulka qof waliba wuxuu toban kilomitr shan kilomitr lix kilomitr afar kilomitr laba kilomitr yuu ootay waxaasaa ugu badan nabadana sibaa loo xidi jiray colaadana sibaa loogu hortegi jiray bal ka waran dhaqamadii wanaagsanaa ay lahaayeen raggii hore ee ay nabadda u xidi jireen waxyaabaha ay ku duuran jireen iyo siday colaadda uga hortegi jireen ama ay fafaalaheeda ay u damin jireen aan halkaasi colaadi ka dhicin
waxaa arintaasi waa arrin jirtay waa arrin maanta la baadhbaadhayo laakiin aan joogin xagga nabadaynta waxaa jiri jiray hadday wax dhacaan reer hebel markiiba rag baa loo diri jiray odayaal baa u tegi jiray waa la soo dhowayn jiray waxaa la odhan jiray waa dhacay haddii nin nin dilo waa loo dhiibi jiray waxaa la odhan jiray dila iyaguna intay xishoodaan yay sii dayn jireen ama dili jireenba oo ninka ninka loo dili jiray maanta ma jirto waxaa dhimanaya qorigii baaska ahaa yaa shaqaynaya waxaa dhimanaya boqol qof konton qof labaatan qof soddon qof shan qof ayaa dhimanaya marka wiil jiriisaa gacanu taago ayaa dhimanaya waxayba horta ku kala bedelan yihiin dadka dhintaa qof buu ahaan jiray sanadkii waxaa la odhan jiray qofkaasi inteebaynu mag bixinay tobankii sannadood hal magaa la bixin jiray labaatankii sannadood hal magaa la bixin jiray kow dhaqankii waxaa luusay odayaashii yaa meesha ka baxay oo siyaasiyiin noqday oo
raggii hore marka dee geed bay lahaayeen geedkaasaa loogu tegi jiray talada ay ka gooyn jireen bal ka waran qaabka ay nabadda u xallin jireen iyo siday u xidhi jireen iyo waxyaabaha muhiimka u ahaa maxay ahaayeenteena kuwan hadda aynan u gelin cabdilaahu nabadda waxaa loo xallili jiray inta loo yeedho marka nin dhinto nin dhinto ma jirin dad fara badan oo dhintaaye hal ninaa dhiman jiray dabadeedna labaatan oday baa soo kici jiray labaatanka oday waa la soo dhowayn jiray geed baa la fadhiisan jiray ninkiina waa la wadaa waxaa la odhan jiray ninkiina waa kan xigaaloy naga qabta ninka naga qabta dabadeedna waxaa la odhan jiray markay halkaa istaagto waxaa la odhan jiray waanu ku qanacnay waanuna ku kalsoonnahay waana yeelnay ama mag baa la kala qaadan jiray ama waaba layse saamixi jiray sidii shareecada islaamku ahaan jirtay cabdilaahu marka laga hadlayo guurtinimada ama la rabo inuu ninku guurti noqdo oo nabadda loo diro waxyaabaha dadkii hore iyo kuwan hadda jooga maxay ka eegi jireen marka la ninkaasi waa nin guurtiya oo garta geli kara oo nabadda ka shaqayn kara xalla ka keeni kara waxaa kale ku kala bedelan yihiin horta dhaqankii waa inaad wadataa oo dhaqankii leedahay waa inaad dadka meesha dhibaatadu ka dhacdo waxaa la geeyaa waxgarad waxaa loo yeedhaa dadkii dhibaatadu ku dhacday waxaa lagala hadlaa dhibaatadii inayan waxba ku darin waxaa la hadlaya culimmada ugu horraysa waxaa xigaya dadka waxgaradka ah waxaa xigaya cuqaasha waxaa xigaya isimada mar haddii intaasi wada qaabishtaan iimaankiisu waa joogay maanta waxaa dhacdaa wuxuu ahaa dhaqan xishoodkiisa wata wuxuu ahaa dhaqan tullimadiisa wata wuxuu ahaa dhaqan sukeeyanimadiisa wata wuxuu ahaa dhaqan waxquudhkiisa wata wuxuu ahaa dhaqan wanaagiisa wata wuxuu ahaa kala dambayntiisa dhaqan wata hadeer maanta ma jirto kala dambayn iyo xididnimo labadii isu sadoga ahaa yaa isdilaya dilahow aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka nabadda la xalinayo waxyaabaha hadda aynu sida weyn u aragna waxaa ka mid a iyadoo dadku heshiiyeen oo kitaabka jaamaca lagu dhaariyey oo gacanta la ysu saaray bay nabadaasi wax ka soo noqdaan oo dagaaladay na bilowdaan guud ahaan deegaanada soomaalida oo dhan arrimahaas ayaa dhawaanahani ka dhacayay bal ka waran dadkii hore marka nabadu ka xidhanto iyo kuwan hadda nabadda marka la xidha ay dib u furmayso maxay tahay sababtu dadkan maanta heshiis kamaba xidhmayo wiil yar oo qori sita ayaa shir dhan oo laysugu yimi oo qabaayilah oo intaasi ku baxday oo nabadeyn laga rabay laba wiil oo yaryar baa burburinaya oo fitir faatir u qaadaya oo shirkii oo loo fadhiyo qori intay qaadaan dadkii ku laynaya kow tii hore waxay ahayd kuma dhacayn wiilku aabbihii qorina maba sidanba maba sidanba qorina looma ogolayn reerku afar qori hadduu leeyahay afarta rag waaweyn oo mas-uulaba ahaan jiray shan qori hadduu leeyahay toban qori hadduu leeyahay intaas ahayn jirtay mas-uuliyiin bay ahayn jirtay la heshiiyo oo heshiis dhaco dadku waa kuwa ku heshiiyeen xoolaha la bixiyo qofka xaqiisa la siiyo qofka nabadu sidee ku xidhantaa haddii qofka oo kale uu xaqiisa waayo ama qofka wixii lagu heshiiyey uu fuli waayo oo kale dhibaatooyinkaas oo kale nabadda dhaawac ma u geysan karayaan afar iyo labaatan saacad berigii hore afar iyo labaatan saacadood ama muddo toddoba casho ah iyo xaqa lagu bixin jiray isaga oo geela boqol iyo baa laga soo qaadi jiray boqol halaad ilaahay sharci gareeyey oo muqallade ah iyo khadba ah oo boqol ah mukhafafo ah yaa laga soo qaadaa keerna muqallada laga soo qaadaa reerreer baa waxay ku daraan toban dheeraada iyo gabadh ama laba gabdhood ku dari jiray toddoba cashana magtu kama badan jirin hadda shan iyo toban sannadood labaatan sannadood lix sannadood siddeed sannadood magtii ma baxayso ninkiina joogsan maayo wiilkiis wiilkii walaalkii ah ma joogsanayo isagoo wax dila ama xaqii qaata maahae magta lama bixiyo dadku hadday magta bixinayaan sidan waa la dhaami lahaa sidan nabaduna waa wanaagsanaan lahayd sidanna waa la dhaami lahaa haddeer xoolo looma jeedo inoo qaybiyaa la yidhaahaa maba bixiyaan dad baanba bixinba dad yar baa bixiya nabadda had iyo jeeraale ma kasta oo wax la dilay waxaa bixiyey waxay saddex meelood bay maraysaadoo ama labaa maqan ama meel baa maqan waxaana waxaa bixiyey intii waxgaradka ahayd intii kale ee xoolahan lagu qoray ma ay ogola inay bixiyaan ma ogola qacda iyo dagaalku iyadu ka taagan yahay isagu waxaaba la macno ah intaa qabatay ama qaalintaa qabatay ama awrkaa qabtay ama tuludaa qabatay yaa isaga la weyn dhibaatada iyo dhimashada kan wax dilay alla ku sababay inuu xaq baxo lama weyna kan uu ehelkiisa yahay kan xaqa lahaa inuu qaato oo uu xaqiisa qaato lama weyna waxaa la weyn qaalinta ama awrka laba jirka ah ama qaalinta saddex jirka ah barnaamijkeeni sooyaalka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana marti noogu ah caaqil cabdilaahi xisbinow cabdilaahi marka la leeyahay nabadaasi ha xidhanto waxyaabaha wanaaga ah ee nabadda salka u noqda ee dadka looga baahan yahay maxaa ka mid a waxaa ka mid a marka ugu horaysa horta reerkii in loo tago oo la tacseedeeyo marka labaadna in isla maalintii marka qofka la aaso in loo tago oo la yidhaaho berritana maanta tacsidii baynu shaqsigii baynu aasnay reerkiina la tacsideeyey berrito inaynu wada fadhiisanno waxaa ka mid a in makta loo qabto maktan sanadka iyo labada sannadood iyo loo qabanayo in loo qabto toddoba casho ama shan iyo toban casho oo geel lagu bixiyo geel geel lagu bixiyo lacagtu laba qodob midna ma ahaa midna meeshiisa uu galay geelaa ka wata yaradka waxa la yidhaaho ee dadku yaradka u bixiyo lacag kasta oo yarad loo bixiyo ninkaasi waxba ma bixin shan halaadoo uu bixiyo yaa ka magac weyn kow magta lacag baa la bixinaya intaasoo kunbaa la bixinaya intaasoo kunbaa la bixinaya intaasoo kunbaa la bixinaya ma jirto muddona waa raagaysaa magtaasina ma dhammaanayso in deg deg loo bixiyo oo toddoba cashadii magtii toddobada cashe ahaan jirtay tii shan iyo tobanka ahaan jirtay tii sideedda cashe ahaan jirtay taan bisha gaadhi jirin meeday ma jirto dadkiina isdayn maayo haddii aan magtii layska bixin qolada waxdisha waxaa jira hab guurtiya oo wax lagu xaliyo oo nabadda dadku ku xaliyaan dadka qaarkii waxaa jira dad badan oo aan nabadda ehel u ahayn oo raggii horena dee waa la calaamadan jiray bal ka waran marka la yidhahdo ninkaasi xaaji qaadna maaha nin nabadeedna maaha marka uu qofku ku waayi kara inuu ergey nabadeed noqdo waa qaabkee horta maanta nin waxgaradii ma rabo inuu xaajaba galo sidiisaba waxaa loo eegi jiray hebel baa caqli leh raadiya baa loohan jiray hebel baa nabad jecel raadiya hebel baa caalinaha raadiya hebel baa dhaqanka yaqaana raadiya nin la raadiyaa ma jiro inta markaa ishesha yaa wax allaale waxay doonta samaynaysaa waxaa ku jira anna way kan moogta waxaa ku jira udub xiji waxaa ku jira nin aan xoolahooda iyo maalkaa iyo intaa garanaya laakiin wax ka shisheeya iyo wax ka sokeeya iyo wax aakhiro jira iyo wax adduun jooga midna aan garanayn dadkii caqliga lahaana maanta dee dadkii horena dhimayey dadkan dambena siyaasad buu ku jiraa shareecadii islaamka ahayd baa laga tegey kitaabkii qur-aanka ahaa baa laga tegey maxis weydiinayaa ma jiraan qolo sharci ku dhaqantaa ma jirto qolo diin ku dhaqantaa ma jirto qolo kitaabka inoo eega ma jirto inagoo barnaamijkeena soo gabagabaynayna door baa jiri jiray odayaashu ay iska leeyihiin cuqaashuna ay leeyihiin isimada iyo garaadadu ay iska leeyihiin marka nabadda la xalinayo xalinta guurtida kala duwanaya ilaa culimaauddiin leh ilaa isimoleh ilaa dhaqan leh mararka qaarkoodna door fiicanna ay qaataan odayaasha kale ee bulshadu bal nooga war marka ugu horaysa arinta horta waa in loo diyaariyaa wanaaggeeda marka ugu horaysa labada meeloodba waa in looga diyaariyaa in ay wanaag ku dhammaato kow marka labaad waxaa loogu horaysiiyaa sida kitaabka qur-aanka ah shareecada islaamka ah culimaaudiinku waa inay dadka wacdiyaan oo nin waliba yidhaahaan war berrito laba mitir baad gelaysaade ilaahay ka baq oo uu qofku horta isagoo ilaahay xusuustan u haystaa waa in dadku guurti waxgarad ah waa in la sooqaa guurtidaa waxgaradka ahi waxay garanaysaa qofka waxa uu ku ciilqabo iyo waxa uusan ku ciilqabin in dadka waxgarad mar haddaanay jirin oo dad arin kasta oo aad gelayso sideedaba horta waa inaad garanaysaa arin kasta oo aad gelayso haddii aadan garanayn oo wax kaa dhiman yihiin oo aad waxaysanayso gaadhiga ninkaa aan aqooni ma kaxayn karo diyaaradaa ninka aan aqooni ma duulin karo dad yar baa maanta garanaya oo farku tirsiya oo aan badnayn moogta marka nabadda la gudoominayo yaa shir gudoomiya marka geedka la fadhiyo ama magaalooyinka hadda maadaama ay dadku hadda ku badan yihiin xilliga miyiga la joogay oo kale sidee loo gudoomin jiray cabdilaaho horta marka geedka laysugu tago labada dhinacba diyaar looga yahay nabadda horta labada dhinacba dhinaca wax ku dhaceen iyo dhinaca wax geysatay labadaba waa inuu yihiin kow waxgaradku waa inuu hadlo laba culimmadu waa inay ugu horayso oo wacdiga sii dayso saddex cuqaashu waa inay hadasho oo ay ballan qaado cuqaasha halkaa jooga wanaaggii iyo inay wakhti qaadanayn garaadadu waa inay guddoomiyaan oo duceeyaan markaa waa in la yidhaaho garaadka dabadii lama hadli jirin moogta garaadadu waa inay duceeyaan haddii mar hadday garaadadu duceeyaan oo garaadadu hadlaan oo garaadada waxlaw dabadeed lama hadlo waa hadalkii ugu dambeeyey hadalkaa garaadkuna ma ogola inuu isdhaafo inuu wax daqiiqad ku darsado waa inuu qabto bil maa in lagu keeno xoolaha bil bishaana waa la fadhiya cabdilaahi waxyaabaha sida weyn looga hadla waxaa ka mida nabadda oo kale waxaa dhibaato ku hayn jirtay ama dhibaatoba ku keenta waxaa la yidhahdaa ereyga ama dilqaafka ergeyga maxaa looga baahanya dhanka asluubta iyo xalinta khilaafaadka marka ugu horreysa maxaa looga baahanya ergey ergeygu wax wacan waa inuu ku hadlo wax nabadda xidhaya waa inuu ku hadlo wax aan keenaynin dhibaato waa inuu ku hadlo maanta ee nin waliba la kala ridanayo qof waliba wuxuu doonaya ku hadlayo ma aha nabadayn iyo hadalladan xunxun ee golaha layska odhanayo iyo siyaasadan war dee intaasi ina dhiqi maayaan yaa islaam waxaa jirta oo kale dee cabdilaahi guurtidu way maahmaahaan qaarkood gabayay soo jeediyaan qaar waxay leeyihiin golo ka fuul bal ka waran nabadda xidhitaankeeda iyo aftahnimadeeda iyo maxay ka tahay markaa ninkii gabiye wuxuu yidhi salaamaada waa duni xumihiisa iddhaaf yahay waa duni sakhraan iyo marqaansaar u tumayaan waa duni subeehiga khaldani soo kac leeyahay sula kuwii anbaday ee misna saaka lacag yeeshay iyo soo cabow xoololaa sida aqoontii mar haddii uu sanaatida fariid kaga sarraynayo wataa suushay duquneenadii loo sanca lahaa waa subaxba hayntaa waxaad saami ku heshaa inkaskuu saajac yahay geesigii yaro saboolooba waa duni siqiir iyo haween kaga sarreeyaan ha ka sugin sidaa tahay inay kugu sifneeyaan sixiimad baynu wada fuushanahay saaran meelbada duufaan baa sitee meelu dhigi saatir baa garan
maadaama colaadihii iyo dhibaatooyinku ay soo noqnoqdaan intaasina guurti ku jirto cabdilaahu maxay tahayna talada ugu dambaysa aad soo jeedinayso talada ugu dambaysaan soo jeedinaya waxaa weeye marka ugu horraysa dadku horta ilaahay ha ka boqo far keliya waa dhalasho waa xidid waa xigaal waxaan u jeedinayaa qorigana ha layska dhigo darogadana ha layska daayo qaadka iyo khamriga iyo wixii la xidhiidha dadkuna ha qaato nabad iyo wanaag iyo dhalashadiisii hore iyo guurtinimadiisii ha u soo noqoto dhegeystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeenii sooyaalka oo idinka imanaya magaalada laascanuda xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaan ku eegaynay siyaabaha nabadda loo xaliyay loogana hortago colaadaha waxaa marti noogu ahaa oday cabdilaahi xirsi binow oo ka mid a waxgaradka gobolka sool intaannu barnaamijkaasi mid lamid aan ku kulmi doonno dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgeli
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkai ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo haddii aan ku horeyno horyaalka sbain ee laliga kooxda reaal madrid ayaa kusoo dhowaatay hogaamiyayaasha horyaalka ee atletica madrid kadib markii ay xalay afar iyo hal kaga badisay naadiga qaranada goolasha waxaa kala qaybsaday luka modrij oo qadka dhexe ka ciyaaray iyo rodrigo halka labada kalena ay kala dhalayeen alvaro ordizola iyo karim benzema goolka keliya ee qaranada waxaa u dhaliyey georgia molina guushaas ayaa reaal madrid waxa ay uga dhigan tahay inay hadda laba dhibic oo keliya ay usoo jirsatay kooxda ay isku magaalada yihiin ee atletic hase yeeshee atletic madrid ayaa horyaalka ku guuleysan karta markii ugu horeysa tan iyo sanadka labada kun afar iyo tobankii haddii ay axadda ka badiso asusuna islamarkaana reaal madrid ay ku guuldareysato inay garaacdo atletic bilbao barcelona oo ku jirta kaalinta saddexaad waxay afar dhibic hadda ka hooseysaa atletic madrid waxaana ay la ciyaari doontaa kooxda seltavigo ciyaarihii kale ee sbain ee dhacay xalay reaal vayadoid waxaa ay ku khasaartay laba gool iyo eber kooxda viareal aybaarna hal iyo hal ayay la gashay naadiga real betes dhinaca ingiriiska ciyaaraha premier leaga ciyaar xiise lahayd ayaa xalay dhex martay manchester united iyo liverpool waxaana afar gool iyo laba ay guusha ku raacday kooxda liverpool goolasha liverpool waxaa laba ka mid a u dhaliyay roberto firmino halka labada kale ay kala qaybsadeen diego jota iyo maxamed salax manchester united goolasha waxaa u kala dhaliyay bruno fernandes iyo marcus rashford dhinacaas iyo jarmalka haddii aan fiirinina kooxda brush iyo dortmond ayaa markeedii shanaad xalay ku guuleysatay koobka german cub markii ay ciyaartii kama dambaysta ahayd ay afar iyo hal ku garaacday kooxda rb leipzig leipzig ayaa quudareynaysay in koobkeedii ugu horeeyey abid ay ku guuleysato laakiin taasi waxaa u diiday laacibiinta kooxda dortmond ee kale ah jadon sanjo iyo erlin holland kuwaas oo min laba gool kala dhaliyey ciyaartii finalka ee xalay waa tahay ciyaaraha maanta dhici doonan ingiriiska kooxda manchester city oo horyaalka ku guuleysatay toddobaadkan newcastle ayay marti u noqon doonta dhinaca seeriya-aada talyaaniga birito oo sabti ah ayay ciyaaro xiise leh dhici doonaan inkasta oo ay inter horyaalka ku guuleysatay haddana ciyaar xiise leh ayaa la filayaa inay la ciyaarto habeen dambe ee kooxda yuventus xiisaha ciyaartan ayaa ah yuventus oo hadda ku jirta kaalinta shanaad ayaa dooneysa in ay nooleyso rajadeeda ah inay ku dhammaysato kaalinta afaraad si xilli ciyaareedka dambe ay u gaarto koobka champions leaga laakiin haddii yuventus ay khasaarto oo ay inter badiso yuva sidaas ayay muddo toban sano ah kadib uga hari doontaa ama aysan ugu soo bixi doonin koobka kooxaha horyaalada yurub ciyaaraha kale ee seeriya-aada ee dhici doona sabtida rome iyo latsio oo isku magaalo ah ayaa magaalada rome isku haleeli doona ee torino iyo spezia waxay isku arki doonaan garoonka spezia halka genowana ay la ciyaari doonto atalanta waa tahay dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee duhurnimadan intaa haynoo joogto
markana kusoo dhowaada mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso hibe maxamed
intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo